waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalaha soomaaliyeed ee maanta aad u soo baxay kana danqaday walaasheen iyo gabdhaha walaalaheen iyo hooyadeen dhirka soo gaaray foosha xun oo weligeed ka dhicin dalka kenya ee ku dhacday waxaan leenahay qoyska iyo reerka allah u naxariisto gabdhaheenna jannatulfirdowsana allah geeyo annagana aad iyo aad baan uga qaraacadnay aad iyo aad aan uga xunnahay mas-uuliyiinta dhammaan iyo kuwa gobolka waqooyi beri xildhibaankeena yuusuf xasan la hogaaminayo laamaha amnigeena waa aragnay xildhibaanka ayaa nooga warrami doonaa waxaan leenahay laamaha amniga waxaan ka rabnaa si degdeg in loogu soo qabto dadkii dhibkaa geystay waddan dowlad ka jirto security leh c c t v camera leh oo markiiba cudambabaarista loogu sarrays ayaan joognaa gabadhii dhibka loo geystay pipeline waa la soo helay nimankii wax u geysteenna shalay waa la soo qabay dowladda waxaan ka rabnaa sida juhdigii loo geliyey arrintii pipeline in gabdhaheennana juhdi loo geliyo dii annaga dowladda aan keeni weyna jawaab ma ganacsanayno ma shaqaysanayno sababtay tahay amnigeena maba sugnaba annaga dadkaan matalayna haddaysan nabad ahayn waxaan ka joogayna ma jirto dowladdana way noo balan qaaday in si degdeg jawaab lagu heli doono oo jawaabtaasna aan ka sugayno walaalahana waa garab taaganahay waa idin garab istaagaynaa ilaa xaqi iyo gacanta idinka xaq darneed idin gaartay la soo qabto